gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaada cabdixakiin maxamed calishiin ayaa ka qaybgalay furitaanka tababar loo qorsheeyey gabdho la xushay mashruuca marwuc caafimaad oo soo qabanqabisay wasaaradda caafimaadka galmudug tababarkan oo soconaya muddo soddon cisho ayaa lagu talagalay in lagu xojiyo xirfadaha gabdhaha ka qayb qaadanaya door muhiim ah uga qaataan koruqaadista adeegyada caafimaadka iyo wacyigelinta bulshada reer galmudug gudoomiye ku-xigeenka ayaa bogaadiyey mashruuca iyo gabdhaha ka faa'iidaysanaya isagoo xusay in dar muuqda ay ka qaataan horumarka deegaanka kana codsaday in dadaaladooda ay labalaabaan
mashruucan waa mashruuc weyn waxaan uga mahad celinaynaa dowladda galmudug wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan maalgeliyaashiisii ee deeqbixiyaasha ka runtii waa u mahad celinaynaa man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah waa uga mahad celinaynaa cid kastoona anfacday waxaana lagu helayaa dowladnimada ayaa wax walba lagu helaya waxaan rabnaa in dowladnimada qeyb weyn in laga qaato oo runtii wax lagu soo kordhiyo degmo ahaan nala kala shaqeeyo isteed ahaanna loola shaqeeyo dowladda si ay wax walba ku meel gaaraan macnaha iskaashigaas ayaa nacfi u yeelanaya runtii waa waa bogaadinaynaa mashruucaas waan uga mahad celinaynaa dowladda galmudug wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenadeenna oo runtii howlgeliyey badan oo ay ay u horeeyaan labada ninoo iska badashay madaxa caafimaadka degmada cadaado ninkii hore iyo ninkii dambe runtii waa mashruuca cabdifol jaawo shaqo badan ayuu kusoo lahaa cabdikaafina meel fiican ayuu kasii waday adinkana waa idin mahad celinaynaa iyo maamadoo caafimaadka wax badan nagala qaadatay deegaankan iyaduna marwa caafimaad waxaan ka rabnaa inay nagala shaqeeyaan annagana arrin aada noo dhibtay oo ah nadaafadda oo runtii dadku ay qashinkii guryaha isaga gubayaan shaqadiinana qaybay ka tahay oo guriga eridiisa lagu gubayo qashinka waxaa u samaynay kabeni oo aruuriya oo layska diiwaan gelinaya marka waxaan ka rabnaa waxaan samaynay god weyn oo loogu talagalay kabenigaasna waa diiwaan gelinaya dadku xaafadda wax yaroo wuxuu ka qaadaya dhowr doolara marka waxaan rabnaa inaad ku wacyigelisaan inay kabaniga dadku iska diiwaan geliyaan qashinkana aysa eridooda ku gubin oo runtii xarumo badanna lasoo kordhiyey inta naga dhimanna waa ku dadaalaynaa insha allahu adeega marwa caafimaad ayaa inta badan ka shaqaynaya degmooyinka galmudug kuwaasoo loo qorsheeyey inay ka qayb qaataan dib u soo celinta adeegyada caafimaadka galmudug